بسم الله وصلى الله على nabiyina mxamed wعalى alihi وsaxbihi وsلm allahuma wafiqna lima tuxibu watarضaahu aad baan kuugu mahadcelinayaa adiga iyo dhegeystayaashaadaba waxaan u malaynahayaa sida hadda aad usoo qadimtay haddii loo eego haddee hawada soomaaliya haddii awal cid kale maamunaysay oo hadda dowladda soomaaliyeed ama cid soomaaliyeed lagu wareejiyey dabcan matnigaas marka loo qaato xaqiiq inuu yahay waa good news baa la dhihi karaa war wanaagsan xaqiiqdase markaanu u noqonno markaad tidhaahdo hawadii baa laigu soo wareejiyey hawada horta waxay u dhurataa marka hore maamulka dhulka cidda haysata oo dhulka ay hawadu xiriirka la leedahayna waxa ugu horreeya horta aeroboortka baa ugu muhiimsan maxaan ku yidhahdaa waxaanu ognahay marka aeroboortka inaysan dowladdu gacanta ku hayn laftirkiisa oo ciidamo shisheeye ay gacanta ku hayaan maamulkiisa iyo amnigiisa dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo wixii la xiriirana dowlad kale ay ku hayso faraha marka xaqiiqdu marka waxa weeye dhulka mar haddii aadan adigu maamulin hawadan maamulaa wax macnaaho horta ay samaynaysaa ma jirto laakiin dowladda federaalku halkaa dhex gala xasanow dhulka way maamushaa oo magaalada muqdisho ayay joogtaa haa magaalada muqdisho iyo hawada marka soomaaliya waad garanaysaa baaxadda intay isu dhigmaan magaalada muqdisho keligeed waxaan ognahay macnaha dowladdu inta ay ka talisaan ognahay meelo un mataqaanaa xayiman oo ciidamo shisheeye ay amnigeeda gacanta ku hayaan ayay ka joogtaa marka runtu waxa weeye waddanka soomaaliya wuxuu gacanta ugu jiraa guud ahaantiisa ajnebi dowlado iyo maamul caalami ah oo maxmiyad ah oo maraykanku imberiyadooraddiisa ay ugu sarrayso ay uguna hoosayso oo food soltara ay u tahay ciidamada madowga afrikaanka ah oo dhulka jooga marka dowladaha kale ee intaa ka soo harayna mid waliba hala qalay raqdeeda lagu soo qa waddanka waxa weeye aan isagiiba gacanta kuugu jirin ama hawo diyaarad maraysa oo aeroboortka adiga gacanta kuugu jirin waxa weeye waddanku waa inu dhulka marka hore xeroobaa waa inay gacanta ku qabataa dowladdu waa in dadka soomaaliyeed ay mataqaanaa maamushaan marka xaqiiqda waxa weeye waddanka soomaaliya hadda wuxuu ku sugan yahay qaramada midoobey oo hoos tagta maraykanka ayaa maamul u samaysay maamulkaasna waxaa uga wakiil ah oo mataqaanaa rasmi u ah oo cidda mataqaanaa magacyada sidata toos u xukuma ciidamada mataqaanaa afrikaanka ah wixii intaa ka soo hara waddamadu way ku tartamaan oo galaangalka iyo saamaynta iyo cidda cagta mataqaanaa saari karta iyo ciddaas saari karin waa tartan oo qolo walba awooddeeda iyo xulafadeeda iyo xirfadday adeegsato ayay ku xiran tahay oo bilmathel waxa weeye hadda turkiga oo kale bilmathel waxaad moodaa iyo dubay ayaa ugu muhiimsan hadda mataqaanaa dadka soomaalida sida tooska ugu dirirahaya marka hadda bilmathel markaad tidhaahdo maamulkii soomaaliya ayaa laygu soo wareejiyey oo qolada xamar ay tidhaahdo ciddii annagu aanaa xiriir fiican lalahayn ayaanu ka kontaroolaynaa waxa weeye maxay ka qaban karaan puntland maxay ka qaban karaan somalilan maxay ka qaban karaan jubbaland maxay ka qaban karaan intaas waxa weeye yacni qolo waliba waxay aaminsan yihiin ayaga iyo dowladda ay salka ku hayaan ee markaa la macaamilayso inay u madax bannaan yihiin mataqaanaa cidday meesha u fasaxayaan iyo ciddaynan u fasaxaynin waana waxa loogu talagalo markii horeba dowladda ciifa oo centraala iyo waxa loogu talagalay maamullo la xoojiyo oo mataqaanaa goobo cayiman ka jira oo si mataqaanaa barnaamijka argagixiso la dirirka ay maxaa taqaraahdaa ay ay facaal u noqoto oo qabiil walba inta meel loo oodo la yidhaahdo halkiinaa ka difaacda mataqaanaa nimankaan aan la dirirayno waxaad ku dhaqdhaqaaqi lahaadeenna annagaa idinku saacidayna marka hadday timaado marka in dowladdii ama ay xal ka madax bannaan waron tararkii iyo wixii mataqaanaa security councilku uu maxaan ku yidhahdaa ugu talagalay seed ka madaxaana timaado ma madax bannaanid baa imaanaysa oo ciidamadii waxaa active noqonaya afrikaanka ahaa oo mataqaanaa kuwaan hadda madaxda sheeganaya oo dhan waxaa ku filan in la yidhaahdo waardiyii baan kaa qaadanay oo macnaha isdabel mana isdabeli karaan sida hadda ay ku jiraan marka ugu dambayntii xasuustaa soomaalida soomaalida macnaha xigmad xumadeedaa kuu sheegahaya mogte waxaan daawaday berigii badda markii la difaacahayey laba ninoo wariyayaala yaa waxay leeyen baddii baa difaacaynaayo marka labadoodii oo meeshii isugu timid t v-ga looga duubahayey iyo wuxuu leeyahay horta hebelow goorma isugu kaana dambaysay markaasuu yihi waxaa isugu kaana dambaysay maalintii kismaayo la xoreeyey oo aan wasiir gaashaaniga la soconay oo macnaha kismaayo yaa xoreeyey macnaha ciidamada kenya xoreeyey oo qabsaday bogta marka ciidamadii uu leeyahay waxay xoreeyeen oo inay qabsadaan kismaayo iyo iyo macnaha birigeedii ayuu xorayn ka dhigahaya isla ayagii buuna baddii ku haystaa wuxuu leeyahay baddii baa baa ka difraacaya marka isbaraandir noocaas ahoo mataqaanaa macnaha dad meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan aan la aqoonin baa la haystaa oo hadba qolo waliba wixii ay rabto ay ku shaabadaysanayso waa tahay haddaan soo gebagabeeno isku soo wada duub sida ay dowladdu sheegtay haddaan marno ma isleedahay dowladaha hadda ee hawada soomaaliya iska isticmaala sida etoobiya kenya maraykankan xoolaha iyo marasta iyo duqeeya way ka fasax qaadanayaan may hadda waataan kuu sheegay oo waxa weeye dadkan hadda ad ka hadlayso dowladahaagu sistamka meesha ka jira ayagaa dhistay lisaalixihim bayna u dhisteen inay waxay u dhisteen ay wixii ayagu ay rabaanna loo tabriiriyo oo ay saxiix u helaanoo loo saxiixo wixii aanay ayagu rabinna cid ay iska xijiyaan oo ay yidhaahdaan dowladdii soomaaliyeed baa diiday iyo maamulkii soomaaliyeed baa diiday bay helayaan marka dareysadaa tee sababta ay u jiraan macnaha anigu isaan aaminsanahay hadda maamulada soomaaliya oo dhan iyo calaaqada ka dhaxaysa dowladahan waddanka haysta iyo ayaga waxa weeye wixii annagu aanu bi'innana sheegta oo adinkaa mas-uulka ah wixii annagu aan rabno oo meeshatan aan ka rabnana nagama hor istaagi kartaan dhiilkaasaa meesha ka jira kuwaanuna waxa ay gateen waxa weeye waa inay taytalka iyaga loo aqoonsado waana waana waa simboli macnaha heshiiskii weliba ka mustawo hooseeya carafaad lagula galay oslo oo ahaa aniga waxaad ii aqoonsataan authoritiga falastiin inaan ahay bes adinkuna amnigiinaan ballan qaadaya oo ka ballan qaadaya falastiiniyiinta iyo dadka idinla halgamay oo aan aan isku isku kin wero marka heshiis noocaasa heshiiska muxuu yahay nimankaani taytalkaasay haystaan taytalka waxay u haystaan wixii nimankaasu inay horta waardiyeeyaan kow inay wixii ay rabaan u saxiixaan oo heshiisyo macnaha dhowr boqol oo sano ah oo ama shidaal ha ahaado ama maxaanku yidhaahdaa deyma ha ahaado ama ha ahaado maxaanku yidhaahdaa dunuub la galay saxiixyo noocaasa ayaa lagu jiraa wixii marka anigu danahoo meeshaasan ka leeyahayna inuu saxiixo wixii anigu aan ba'sho oo aan ka baqaayo in cid kale ay wala xisaabtanto ama ummadda soomaaliyeed ay igala xisaabtantana adaa iska kaa xijinaya waxa halkaa ka jira saa weeye